bismi illaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ganacsatada hirshabeelle faray isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga faahfaahinno ka soo baxaya al-shabaab lagu weeraray jubbooyinka taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka baay oo maanta xilka la wareegay maamulka waqooyi bari oo mamnuucay ka ganacsiga hubka sharci darrada dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan qatar oo beenisay in ay iiraan kala hadashay inay lacag ku bixinayso joojinta weerarada
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayan qodobada warka habeenimay rediyo jawhar idinhayo kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo talaadaha arbacana ay soo gelaysa taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ganacsatada hirshabeelle faray isticmaalka lacagta shilinka soomaaliyeed abuukaryaar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xaaladii ka dhalatay diidmada lacagta shilinka soomaaliyeed oo shalay ilaa iyo maanta gelinkii hore ay si toosa u diidayeen ganacsatada iyo sariiflayaasha magaalada jowhar ayaa hadda la xaliyey kadib kulan deg deg ah oo ay yeesheen mas-uuliyiinta maamulka kulankan oo uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamed sheekh cabdi xandoob oo uu wehliyo guddoomiyaha degmada ahna duqa caasimada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayna ka qayb galeen odayaal dhaqan xubno ka tirsan golaha deegaanka iyo saraakiisha amniga ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray arrimaha diidmada ay ganacsatada iyo sariiflayaasha ku sameeyaan lacagta shilinka soomaaliga taas oo cabasho xoogan ay ka keeneen shacabka ku dhaqan magaalada qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka oo halkan ka hadlay ayaa sheegay in arrintani ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha shacabka islamarkaasina ay waajib tahay in xal deg deg ah laga gaaro laakiin lacagta shilinka soomaaliga ah oo wixii lacag uu dambeeyey iyada aheeday inay maanta ay diidaan ay yidhaahiin sarrafi mayne doolarka maraykanka ayaa noo haya ay yidhaahiin wax loo dulqaadan kara maaha lacagta xamaraa laga diida ana waa diida war xamar haddii laga diida xamar dowladda joogto idaa tilaab ka qaadayso intan dowladda joogto idaa tilaab ka qaadayso sabab kuwa xamar ku diidaan amba kuwaan ku diidaan annaga oo noo muuqata ma jirto laga bilaabo saacan cidda shilin soomaaliga diiddo haddii gurigeeda u dhuumatay iyo hadday beerteeda u dhuumatana waa laga jirihaa haddii gurigeeda u dhuumatana gurigeeda laga jirihaa tilaabta ku habboonaa laga qaadaa masaakiintana in la dulmiyo cid looga dul qaadaa ma jirto dowladda waxaa waaye shilinka soomaaliga ma rabo waxaa waaye calanka soomaaligana ma rabo dowladda soomaaliyana ma rabo waaye dowladda soomaaliyana ma rabo calankana ma rabana cid laga aqbalaayo ma jirto tilaabay ka qaadayaan laamaha amniga taasoo aan aan shirkeenna aan ku salaynayna in ay yihiin bulshada reer jowhar dad muruqmaal ah ama xamaalato ay iskugu jiraan hooyo qoryo keenayso hooyo qudaar gadayso mid cows iibinayso mid caano gadayso iyo aabbo muruqmaal ah intaas ayay ay ka kooban yihiin marka culeysyada hadda soo koray mid loo dulqaadan kara maaha waayo sida hadda annaga dhagaheenna kusoo dhacayso qoysas badan ayaa xalayto dabkooda aan la shidin marka taas daraaddeed ayaa waxaan uga dhiidhinay in bulshadii reer jowhar dadkii annaga aan nahay mas-uulka ka ahaa ama u dhaaranay in aan ka hortagno qof walba oo markaas sabab u ah markaa annaga hadda waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaahdo qof walba oo samaynayso dhibaateynta bulshada reer jowhar in aan ka hortagno gudoomiyaha degmada jowhar anduqa caasimada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa sheegay in maamulka uusan aqbali doonin in shacabka la dhibaateeyo islamarkaana ay waajib tahay in la qaato lacagta dalka waxaa magaciisii wax lagu nyaaqnyaaqsooda ah waxaan diidaynay astaanteenna waxaan diidaynay nolosheenna ummadda soomaaliyeed ee ama reer jowhar dadka masaakiintaan baabi'inayna wax lagu nyaaqnyaaqsooda waaye wax laga xumaado waaye haddaynu nahay golihii deegaanka ma ogolaan doogni haddii aan u dhaaranay shacabkan reer jowhar iyo maxaan ku rahay to in aan u adeegno waxaan ka ogolaanaynin afartoo ama shantoo in ay ku dheedheysho marna ay sicirka u barariso marna ay magaciisii ay gumaado ay ku gumaado waxa ay iga ay lahaayeen daruufaha looga faa'iidaysanayo ummadda soomaaliyeed ma ogolaan doogno waxaa tallaabo cad aan ka qaadi doonaa oon sharciga amursii doonaa cid kastoo ee abaamiirta fuli wayso waxaan leenahay odayaasha dhaqanka dhammaan haweenka ururka dhallinyarada wixii kasoo qaybgeliyay goobtan in ay la socdaan annaga dadka aan u tegayno ma aha in aan dulminayno laakiin waxa waaye in xaqa aan kula dagaalami doonno hadduu alidaado sida uu u sheegay gudoomiyaha laamaha amniga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waxaa la idin farayaa in aad talaaba cadka qaadiin dadka aan u nugleen in ummadda ay u naxariistaan aan u nugleen awaamirta dowladda aadaa u mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudane maxamed sheekh cabdi xandow ayaa amar ku bixiyey in ganacsatada ay si deg deg ah u qaataan lacagta shilinka isagoo sidoo kale faray laamaha ammaanka inay tallaabo adag ka qaadaan cid kasta oo diida lacagta
xaqiiqdii waa ogtihiin dadkan reer jowhar boqolkiiba sagaashan waa dad beeraley ah waa dad iska danyara oo ganacsato oo intooda badan ma aha waxaa dhacday dhacdooyinkii yaabka lahaa ee dhacay waxaa kamid ah nin shalay inuu soo shaqeysto lacag laba boqoloo kun shilin soomaali soo shaqey reerkiisa soo shaqeeyey in uu waayey wuxuu ilmihiisa dabka ugu shito ee la yiri shilin soomaaliga la qaadan maayo shilin soomaaliga dhowr sifob waa lagu diidi karaa haddii lacag la soo saaray oo yacni dowladda aysan ogeynin yani been abuur haddee tahayna markaas caqabadeeda waa la xalin karaa laakiin lacag shaqaynaysay ee muddadahanba shaqaynaysay sidii burburkii dowladdii maxamed siyaad bare kadib lacag shaqaynaysaa maanta aan leenahay wax la qaadanayo ma ah taas waxaan u aragnaa barakicin dadweyne iska horkeenid bulsho iyo dhibaato nagu soo korortay sidaa la adligeed dhammaan ganacsatada iyo sariflayaasha ku dhaqan degmada jowhar iyo degmooyinka kaleba waxaa la farayaa in la qaato lacagtii shilin soomaaliga ahayd ciddii ka dhaga adeegta ee qaadan weyso awaamirta ka soo baxday maamulka waxay la kulmi doontaa ciqaab iyada u qaas hadduu ilaah yidhaah cidna laga yeeli maayo dadka masaakiinta eedaan barakicinaynaa waa dad masaakiina lacahan ku noolahay aan yacni aan dhibaataynaynaa cidaan ka yeelayna ma laha mana ka yeeli doono ka maamul ahaan waxaan laamaha amniga la faraa dhammaan cid alle cidda ku hoolan hadday yihiin ganacsato iyo hadday yihiin sariflayaal ee diidan in lacagtaas ay qaataan waxaa amar ku qabtaan in la soo xiro shilin soomaaligan diidaynaa waxay tahay waxaan dhuminaynaa magacii soomaaliya dowlad aan lahaynin lacagna waxa ma aha dowlad annagu ma nihin state ka tirsan maraykanka ma nihin waxaan nahay dowlad soomaaliyeed oo xura lacag leh calan leh cidaan ka yeelayno calankiina iyo lacagtiina diidaynaana male waa mahadsantihin cid al ciddii diidana waxaan faraynaa laamaha amniga mar labaad iyo mar saddexaad inay xabsiga soo dhigaan waa mahadsantihin faahfaahino ka soo baxaya al-shabaab lagu weeraray jubbooyinka xuseen maxmed xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa shaacisay in ugu yaraan labaatan iyo toddoba xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka dhacay deegaanaha wakhtiga degmooyinka jirib iyo afmadow ee gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexe war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ay si gaara u beegsadeen fariisimo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi kuwaasoo ay ka mid yihiin waraha qaley farshabeel jigeys qaawiley iyo weelmaarow howlgallada ayaa sidoo kale waxaa barbar socday duqeymo cirka ay fuliyeen saaxiibada caalamiga ee soomaaliya kuwaasi oo si weyn u wiiqay awoodda maleeshiyaadka al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha islamarkaana fududeeyeen ciidamada gudaha u galaan goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dagaaladaasi lagu dilay labaatan iyo toddoba ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kaleetana la burburiyey saldhigyo iyo xarimo ay ku lahaayeen deegaanadaasi wasaaradda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo ay ka mid yihiin qoryaha fudud iyo kuwa culus sida beka m-ka r b g-ga iyo a k ka iyo sidoo kale miinooyin ay kooxdaasi damacsanaayeen in ay ku waxyeelaayaan shacabka ugu dambeyn wasaaradda waxa ay xustay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga ciribtirayo maleeshiyaadka al-shabaab si loo xaqiijiyo amniga xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan deegaanada jubbooyinka saaxiib aabbaha kula hadlaya taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka baaya ayaa maanta la wareegay xilka siraaj sheekh isxaaq ayaa baydhabo ka soo diray magaalada baydhabo ayaa maanta lagu qabtay maasabad si heer sare loo soo agaasimay taas oo lagu maamuusayay xilwareejinta taliska qaybta booliska gobolka baay xafladan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo habeeyey kana muuqatay sharaf iyo kala dambeyn ayaa taliyaha cusub gaashaanla dhexe sidiiq aadan cali doodisho si rasmi ah xilka ula wareegay isagoona kala wareegay taliyihii hore sareeye guuto aamin maxamed cusmaan munaasabadoo ay ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed guddoomiyaasha maamulada gobol iyo degmo saraakiil ciidan kuwaas oo si weyn u muujiyey muhiimadda ay leedahay isbeddelka iyo xoojinta amniga labada taliya ayaa halkaasi ka jeediyey hadallo kooban oo xambaarsanaa mas-uuliyad iyo aragti iyagoona diiradda saaray dardalgelinta amniga wada shaqaynta heedaha amniga iyo bulshada iyo ilaalinta xasiloonnida baadisalaan geedka waybwaa intu roogna hilalkii intii lishala wareegna korneel sadiiq yoonay anagoo ee taliya oo qeybta hore booliiska gobolka baay aamin maxamed cusmaan anasayba wayba jiila maalintii hilka leeg magacaabaa obsadee muji maalintii hilka loo qaabo naan ku obsadaa miyi maalintii hilka aan leeg magacaaba wayba uleys badan hay koree mas-uuliyad badan hay koraas laakiin maalintii hilka la oodeji may dhadaay tanun dadka may dhadaay kulwi lagu makajaara maysiin ku obsaday shacabka intii la hadhawaay saraakiishan kale baydhow ka sheegays iidan kasaasa samigada baydhow amni jilan sugaw magaalada baydhow may dhadaay maku wareegsan heshiiskow maku wareegsan magaalada may ku wareegsan ciidamada booliiska labaati oonay dhowr booliis boosaliin yakyaale baydhow intaas wayba ka shaqeeyay dadkaa ta hortay fadhi ya ka shaqeeyeen marka ciidamada laha kordhiin may fadaan may dhadaayis yoona umadto may dhadaayis andhimriyan walaalyow bani-aadi kab isku mid managdaw lankoo may dhadaayis wal hun ka ere lankoo wal sanga ka ere laakiin may la faday landhimri hambalyo malesinka falaha ninsi ducaytaan arday shaqada ninka ducaytaan sinka falaana ilaahay nin furusay dhamaanteen amniga shaqa aad u culus waaye shaqa arday la fududaysan kara maaha waana mas-uuliyad qof walba saaran mas-uuliyad qof walba saaran waaye qof walba kaalin yaruu ku leeyahay barcentage jar ayuu amniga sugistiisa ku leeyahay waxaan ka rabnaa qof walba iyadoo shaqadii ciidanka iyo faritaanadii meesha yaalaan qof walba inuu amnigiisa mas-uuliyadda yaroo ka saaran oo ka qaataan ay ka codsanayna wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yuusuf axmed oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa taliyaha cusub kula dardaarmay inuu sii dardargeliyo howlaha abni ee xilligan ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo runtii maanta waxaan u joognaa xaflad qurux badan oo xulwareejira waxaan leenahay taliya sadiiq soo dhowow mas-uuliyad culus oo aada u culus ku soo dhowow ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu kuu fududeeyo mas-uuliyaddu waxay u baahantay in la isugu duceeyo ma ahaan in la isugu hambaleeyo uma baahana weliba markii mas-uuliyad amnitaa waa ka sii xag jirtaa marka waxaan ku leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu fududeeyo annagana waa kugu garabsiin doonnaa insha allah jananka iyo korneylka waxaan leenahay shaqo fiicanaad soo qabateen sideedabana askari xil lagama qaado sargaalna waa ka sii xag jira askari xil wuxuu qabtaa maalinta uu qorto ciidamada qalabka sida mas-uuliyada saaran xiluu haaya markaas taasuu xil ku haaya marka xil la idinkama qaadin xafiisyada aad fadhidaan laydinka bedelay xafiisyo kale aad joogta xilkii waa idin saareen qarankiina u shaqaynaysiin dowladdiina u shaqaynaysiin saraakiilaad tihiin maamulka waqooyi bari ayaa mamnuucay ka ganacsiga hubka sharci darrada duul maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa wasaaradda amniga ee maamulka waqooyi bari soomaaliya ayaa soo saartay amar cusub oo si adag u mamnuucaya ka ganacsiga hubka sharci darrada rasaasta iyo agabka ciidamada iyada oo tallaabadan lagu xoojinayo amniga guud ee deegaanada maamulkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda ayaa lagu sheegay in laga bilaabo hadda ay si cad uga reeban tahay in shacabku ay ka ganacsadaan ama gacanta ku hayaan hub sharci darro ah rasaas iyo qalab ciidan kuwaas oo ay sheegtay in ay si gaara ugu xiran yihiin hay-adaha dowladda wasaaraddu waxay sidoo kale digniin culus u dirtay cid kasta oo lagu qabto falkaasi iyadaoo xustay in laga qaadi doono tallaabo sharciyeed oo adag lana horgeyn doono hay-adaha garsoorka si waafaqsan shuruucda dalka dhanka kale wasaaradda amniga ayaa ugu baaqday shacabka ku nool deegaanada waqooyi baray in ay ka fogaadaan wax kasta oo khatar ku ah amniga islamarkaana ay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga si loo xoojiyo nabadgelyada guud ugu dambeyntii maamulka ayaa carabka ku adkeeyey ilaalinta amniga iyo xasiloonida in ay tahay mas-uuliyad wadajir ah islamarkaana cid kaste oo jebisa sharciga lala xisaabtami doono si loo sugo badbaadada bulshada halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maajid al ansaari ayaa talaadada maanta ah si cad u beeniyey in wax wadahadallo ah oo ay dhex maray qatar iyo iiraan oo ku saabsan bixinta lacag si loo joojiyo weerarada la sheegay in ay iiraan ku qaadayso dalalka sida ay sheegtay reuters waxa uu ku adkaystay in dhammaan wararkaasi la xiriira arrintaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toosan lahayn alansaari ayaa sidoo kale shir jaraa'id ku sheegay waxaa jiro heshiis heer sare ah oo aan la leynaanay bakistan iyo maraykanka waxaana dadaalo badan ku bixin doonaa joojinta colaadda warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga intaa